horta faysal baa arkay madaxweyne soomaaliya kolley taarigu waa markii saddexaadba saddex madaxweyne waa madaxweyne saddexaad oo arko marka wax iga yaabiya uma arko waxaan xusuusanahay mar baa waxaa la weydiiyey waxaad la kulantay waxaad salaantay sheekh shariif wuxuu ku jawaabay oo haddaan salaabimayo booluu qabay kolkaa wuu arkay isaga xasan sheekh oo wasiirkiisii khaarijiye ee foosii la socoto london buu kula kulmay oo weliba hodheelka wuu qasbaday oo isagana wuu arkay haddii uu madaxweynaha farmaajo arkayna anigu waxaa aragyadaa hore wax ka duwan uma arko wax dhibaato ana ee uma arko
geesta kale siyaasi cali guray waxa uu ka hadlay wadahadallada somaalilan iyo soomaaliya wadahadalladu ijiidaan ku jiido iyo mudac mudac ku taag ayay noqdeen wadahadalladii soomaalida iyo soomaaliya iyo somalilan sababtuna waxa weeye waxay wax ka qaldan yihiin mowqifka soomaaliya dowladahooda kala dembeeyey midnimada soomaaliya midnimada soomaalidu waa muqadas ereygaa ayaa horta u siyaasad ah muqdisho midnimadaana waxaa looga yaqaanaa oo ay tahay midnimadii lixdankii ee somalilan bilaa shuruudda ay kula gashay soomaaliya koob iyo soddon sannadood wixii dhacayna way ka boodaan marka mowqifka soomaaliya inta uu sidaa yahay marka halkan shaaraca hargeysa laga dhegeysto ee ay yidhaahdaan midnimada soomaali midnimada soomaalidu waa muqadas waa lixdankii sidaannu idiin cunnay aannu idiin cunno halkanna waxay jawaabtu noqotaa shaaraca hooyadiinu sheega jawaab kale uma hayaan reer hargeysana marka wax kale may ahayn war caqli keeno oo aan dowlad qura noqonno iyo aan dowlad laba dowladood noqonno un baynu isku haynaayo colaad kale ma jirta mowqif ka duwan midnimadii lixdankii ma haysaan mise ma haysaan wey dad badan waxay yidhaahaan cali gurey xukuumaddii madaxweyne siiraayo aad ayuu u weereeri jiray haddana xukuumadda tan oo arrimo badan la dhaliilayo kama hadlo oo dee waxaa la leeyahay madaxweynahan dee waa isku deegaanoo arrimahaas awgeed ku daynaya siyaasaddii iyo hadda maxaad uga hadli laaday xukuumaddii oo beryahanaan dee hadalkaagii lahayn
horta dhowr sababood dhowr sababood sababta ugu horraysa waxaa weeye anigu madaxweyne walba wakhti waan siiyaa axmed siilaayan laba sannadood lamaan hadala maalintaannu kala go'nay xukuumadda axmed silaayana taariikh cad bay leedahay in badanna waan sheegay waxay ahayd maalintii cabdiraxmaan cabdilqaadir oo siduu u jeclaa aan ogaa dhabarka laga jebiyey maansoor maalintaasaan horta aniga kala go'nay maalintaasina laba sannadood iyo dheeraad bay ahayd ta kale waxaa weeye shalay markaan la hadlayey dee waxaan ahaa xusbi mucaarida guddoomiye ku-xigeen baan ahaa ucud baan ahaa mucaarid ka soo horjeeday dowladdaan ahaa maanta ma ihi dee xusbi kale waxaan taageersanahay kulmiye iyo xukuumadda markaa taasina dee sidii aan shalay u hadli jiray uma hadli karo lama hadli karo xukuumaddan in kasta oo aanan anigu wixii cadaalad darro ah iyo xumaan ah iyo sharci darra ah midna aanan ku taageerin qodobka saddexaad waxaa weeye waxaan ogaaday show dalkaba inta waalaysa qole ugu mucaaristanaan jirtay intayadii asanamta unbaanu ahayn raggii iga hadalka adkaa ee ibraahim dhegaweyne lahaa ee maxamed xaashi cilbi lahaa ee aan wada mucaaridka ahaan jire shalay maanta wadaadka way ka meermeeraanoo labadaa askari waxoogaa ka meermeeridii way jirtaa oo qabyaalad maaha taasiye hadday qabyaalad tahayna waa eesanamnimada eh tareerka maaha cali gurayin ugu dambayntii su-aal yaroo kaftana waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta facebooka isticmaala qoraallo badanna halkaasaad dabcan soo dhigtaa bal facebooka iyo howlihiisa waran
horta facebook dee social mediahu ka mid yahay aniguna beri horean waxa ii geeyey ka sheekeeyeyoo waxaan idhi cadhaa ii geysay facebooka oo markii layga xidhay tiifiyadii ee la iga xidhay jaraa'idkii ee aan itaal kala waayey ayaa facebooka doontay maantana caalamka miidyihii rasmiga ahaabaa wuxuu ka qaataa social media markaa social media anigu twitterkana waan leeyahay oo wixii ka soo baxaa facebookeyga twitterkana uu ka soo baxaa waanu hawl yaryahayo fariintaydu waxaa ugu muhiimsani waxaa weeye fariintaydu inay gaadhi karto cidda aan doonayo kaasaanin ku gaadhsiiyo